إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada warka habeen ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellada hoose rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa duleedka muqdisho ku dilay askari kale qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda alqimah faraceeda shabeellada hoose u soo jeediyey inay tayeeyaan waxyaabaha ay barayaan ardayda آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن ku soo dhowaada warkii oo faahfaahsan askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay howlgal qorshaysan oo ciidamada mujaahidiinta ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose faahfaahinta warkan waxaa soo jeedinaya maxamed sheekh howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka fuliyeen gudaha degmada buulamareer ee gobolka shabeellaha hoose ayaa dhegta dhiigga loogu daray askari ka tirsan ciidamada dowladda federaalk oo lagu magacaabi jiray qaasim maxmed muudey askarigan ayaa waxa uu si gaara u qaabilsanaa ciidamada qaada canshuuraha rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya warkan waxaa inoo faahfaahinayaa cali aadan rag dhallinyaro ah ayaa lagu dilay deegaano ka tirsan dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga xabashada itoobiya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ku jira gumaysiga dowladda xabashada itoobiya ayaa ku waramaya in dilal qorshaysan loo geystay rag ka mid ah dhallinyarada ku dhaqan dhulkaasi dilka koowaad oo ka dhacay deegaanka dhooboweyn ee dhulka soomaali galbeed ayaa loo geystay wiil dhallinyaro ah oo lagu magacaabo axmed xasan muumin kaas oo meydkiisa lasoo dhigay waddooyinka magaalada dilka labaad ayaa waxaa loo geystay cabdulaahi cabdinuur oo ka mid ah dhallinyarada degmada gursum ee dhulka soomaali galbeed kaas oo lagu dilay xarumo ay degan yihiin hogaanka maamulka mustafa cagjar dalalka loo geystay wiilashan ayaa waxaa lagu soo waramaya inay ka dambeeyeen ciidamada maamulka xabashada itoobiya ee ka dhisatay dhulka soomaali galbeed askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa duleedka muqdisho ku dilay askari kale faahfaahin ku aadan waa kan mubaarak cumar dilkan ayaa waxa uu maalintii shalay ka dhacay deegaanka gubadley ee dhacduleedka magaalada muqdisho waxaana geystay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka askarigan la dilay ayaa la sheegay inay dileen guddoomiye waaxid ka tirsan deegaanka gubadley iyo ciidamo u wato kuwaas oo doonaya inay boobaan dhul uu lahaa ninka la dilay askarigan la dilay ayaa lagu magacaaba abuukar nuur maxamed waxaayna askartu abuukar si bareera ugu toogteen gurigiisa oo ku yaalla deegaanka gubadley qaar ka mid ah helada askariga la dilay oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in abuukar loo dilay si gardarro ah islamarkaana ay askartu doonayeen inay dhulbaab ka geystaan deegaankan dhacduleedka magaalada muqdisho waxaa dil loo geystay lagu magacaabo abuukar nuur maxamed jimcaale dilkaasna waxaa geystay nin guddoomiye waaxeydka waax ka mid ah waaxooyinka degmada guud guddoomiye ka oo lagu magacaabo tambooni ciidan oo watay waxaa loo dilay dhul oo asiga leeyahay wadaa la marsiyaha iyo dhulkan wada la marsiyaha laisu qabsaday laakiin ulajeedka guddoomiye waaxeedka ciidanka oo waday wada bixismayn laakiin wuxuu ahaa dhulboob waa joogiyey guddoomiye waaxeedka asaga iyo ciidankiisa goobjoogi ahaayeen hasaana ka dambeeyay dilkaas midkiisa filinjeera la geliyaa ilaa cadaalad loogu helo lana soo qabta ninkii dilkaas ka dambeeyey si kastaba ahaatee waxaa muddooyinkii dambe magaalada muqdisho iyo duleedkeeda kusii xoogaysanayey dhulboobka ay isku geysanayaan madaxda dowladda federaalk iyo askarta kuwaasoo mararka qaarna dhex mara dagaallo gacanka hadal ah u dhaliya khasaare isku jira dhimishoiyo dhaawac halka warkan uu idinkaga imaanayana waa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qaar ka mid ah culimmada diinta islaamka iyo aqoon-yahanada soomaaliyeed ayaa maamulka iyo macallimiinta jaamacadda alqimah faraceeda shabeellaha hoose u soo jeediyey inay tayeeyaan waxyaabaha ay barayaan ardayda faahfaahinta warkan waxaa sii ambaqaadaya maxamed daahir wakhti dheer ayaa ka soo wareegatay markii loo istaagay in dhidibada loo taago jaamacad ay yeelato gobolka shabeellaha hoose taasi oo daboolaysa baahida ardayda ka aflaxaysa iskuullada iyo macaahidda ee gaaray heer ay ku biiri karaan jaamacadaha sanadka markuu ahaa kun afar boqol afartan iyo afarta hijirida ayaa mas-uuliyiin ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin waxa ay u istaageen inay dhagax dhigaan faraca jaamacadda alqimah ee gobolka shabeellaha hoose shalay oo isniin ahayd lix iyo tobanka bisha lixaad sannadda kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ah waxa uu allahna soo gaarsiiyey fikirkii iyo hindisihii jaamacadda oo allah uu suurtageliyey si rasmi ahna xarigga looga jaray kadib xaflad ballaaran oo ka dhacday hoteel weyn oo ku yaala gudaha dhismaha jaamacadda ah looguna talagalay xafladaha iyo shirarka munaasabadda oo saacado badan qaadatay si weynna la isugu soo dabariday waxaa goobjoog ka ahaa marti sharaf kala duwan oo isugu jirta culimada diinta islaamka bahda jaamacadda iyo waxbarashada salaadiin iyo odayaasha dhaqanka wilaayada mas-uuliyiin ka socotay hoggaanka xarakatu shabaabulmujaahidiin maamulka islaamiga ah ee shabeellaha hoose iyo qaybo kale oo ka mid ah bulshada waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan oo keliimad ka jeediyey munaasabadda ayaa isdul taagay hadafka laga lahaa in jaamacadda laga furo gobolka iyo qiimaha lacageed ee ku baxay dhismaha jaamacadda oo aad loo qurxiyey iyadoo ku fadhisa dhul ballaaran oo ardaydu aysan ku mashquulaynin waxaanan ka ahayn waxbarashadooda hadafkii ulijeedka laga lahaa jaamacaddaani baahi ayaa jirta dadka ama soo takharujay dhallinyarada soo takharujtay ee muwasaadka tacliimiga ee magaalada ka furan ee ka soo takharujay waxay u yaaci jireen meelo waxa weyaan cadowga ilaahi subxana wa taala uu ka taliyo beeyo aan tarbiyaysan ay u yaaci jireen si looga maarmo ee jaamacaddan waxa wayaan loo ta'siisiyey inay ka faa'iidaystaan maantana xujadu way ku ogan tahay waxaa kale taaskiiskeeda ka mid ahaa in da'yarta iyo jiilka soo kacaayo ama muwasaadka tacliimiga ha ka soo baxaan ama jaamica ha ka imaadaan oo masaajidda iyo xalaqaadka ha ka imaadaane meel ay waxbarashadooda la-daan inay helaan ahdaafta laga lahay ay ka mid tahay ilaahay subxana watacaalana wuu noo horgeliyey qarasha ku baxayna waa boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan doolar dhibic lixdan iyo shan doolar aa ku baxday boqol iyo toddoba kun lix boqol konton iyo shan dhibic lixdan iyo shan intaas ayaa ku baxday jaamacadda dhismaheeda sheekh faarax xuseen sheekh maxamed ballih iyo doctor xanafi cabdi sheekh aadan oo dhammaantooda kelimaad ka soo jeediyey munaasabadda ayaa si weyn ula dardaarmay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda dardaaranka iyo talada ugu weyn ee raggaasi ka timid ayaa ku socotay dhanka waxbarashada iyadoo maamulka iyo macallimiinta jaamacadda loo jeediyey inay la yimaadaan waxbarasho taya sara leh oo ka duwan tan wakhtiga looga luumiyey ardayda ee ku socota waddada unesco marka waxaan dardaarmi lahaa inaysan magaca jaamicadeed noqon jaamicaddaanu ay noqoto mid macno u keenta bulshada afar sano oo wakhti luumisa ayaa lagu bartaa jaamicadaha khudadka yuuneska ka mid yihiin ay ku lumiyaan bulshada waxaan kaga digayaa jaamicadda markaad mutadallabaad maadooyinka la yidhaahdo inay iska ilaaliyaan takhasus waxaan ahayn inaan ummad lagula goynin ruuxa jaamacadda dhigayaay waa inuu waxa weeye ruux tayale uu yahay ardayga jaamacadda dhigayaay waa inuu yahay arday taya leh inuu soo baxo arday macnaha shareecada islaamkana midigta ku wata manaa jihaadkiisana iyo diinta ilaahay gargaarkeedana wata ardayga maanta aan doonaynay waa ardaygaa weeyaan waxaan isku baraarujinayaa marka tayada in ugu dadaalo tayada waxaa la yidhaahdaa marka laga hadlaya jaamacadaha iyo waxbarashada iskuulaadka tayada waa wax musalsal ah waxay ka soo bilaabanaysaa ardada dugsiyada hoose in tayadu lasoo dhiso dugsiga dhexe tayadiis lasoo dhiso dugsiga sare tayadiis lasoo dhiso ardayga jaamacadda soo gala inuu imtixaan ku soo galo laakiin habaryartayaa dhashay iyo shahaado beene iyo cabdilashidee ka soo qaada dugsi sare iyo war waxaas waa soco waysay xamaray ka soco waysay meelay ka soconaysan ma lah waxaa kaloo u baahnay in la tayeeyo marka taye laga hadlayo macallinka in la tayeeya la rabaa macallin wax yaqaano jaamacada ka soo baxay maadadiisa ka adag ma rabno macallin ardayga laba kami markuu weydiin dhaha caddaynay ee aamus wariyaa dhaha ma rabno macallin waxaan rabnaa ardayga meel kasta ka qancin karo ustaad gandaawi maamulaha jaamacadda alqima faraca kuyabrow ayaa ka hadlay xafladda ustaadka ayaa u mahadceliyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada shabaabulmujaahidiin oo dhabarka u xirta in la helo waxbarasho tayadeeda ay sarayso mahadcelin dhinacyo kala duwan ku socotay kadib waxa uu maamulaha u gudbay waxyaabaha lagu barto jaamacadda ay ka kooban tahay
sida la ogyahay jaamacaduhu waxay ka mid yihiin waxa la yidhaahdo atacliim alcaali waxbarashada sare ayay ka mid yihiin hadda jaamacaddu waxay ka kooban tahay xilligan aan joogno laba kuliyadood oo kuliyad la yidhaha kuliyatu shariica shareecada islaamka qofku uu baranaayo bijamiici jawaanibiha uu baranaayo laba takhasus ayayna jaamacaddu ku bixisaa kuliyadaas kuliyada shareeca la yidhaahdo labadaa takhasusna waxay kale yihiin takhasuska la yidhaahdo alfiqhu wa usuuluhu fiqhi iyo usuushiisii qofka inuu halkaa ku takhasuso waa la helayaa jaamacadda dhexdeeda diyaarayna tahay waxaa kaloo lagu takhasusayaa in sha allahu tacaala alkitaabu wasunna labadaa qismi ayaa kuliyadaasi loo sameeyey kuliyadda kale alkuliya alculuum atadbiiqiya la yidhaahdaa kuliyaddaas culuum tadbiiqiga waxaa xoogga lagu saaraa in dadka mawaadda tajriibiga ah ay bartaan si gaarana takhasus waxaa u ah laabka ama mukhtabarka baalka la yidhaha shaybaarka ayaa takhasuskeedii qofku marka ugu dambeeyo xaaliyan mukawanaadka jaamacadda intaas weeyaan ugu dambayntii waxaa furitaanka jaamacadda iyo soo xiritaanka xafladda ku dhawaaqay sheekh suldaan oo ka socday hoggaanka xarakada shabaabulmujaahidiin
waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alkhima fadxigeeda fadxi mubaaraka allah subxaanahu wa tacaala haynooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana alla subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo sidaa walaaladeen ay noogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allaahu anoo ku hadlaya magicii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamacaddii sidaa laynoogu furay ama ad arkaysaan maanta in xafladdeenni aynu uga soo qayb gallay ilaahayna haynoogu sahlo furitaankeeda iyo ka shaqaynteeda iyo ka qaybgalkeedaba alla subxaanahu wa tacala haynoogu sahlo tii taaba qaadana ilaah subxaanahu wa tacaala haka yeelo innagana kuwii garab taagan ee wax la qabta allah subxaanahu wa tacaala haynaga dhigo insha allaahu innagoo yar waa intaan la ekayn innagoo layna yasaayo oo aan maal iyo mata ragannimo iyo waxbarasho iyo cilmi iyo taag midnaba layna ogolayn ayaa ilaahayna urushay subxaanahu wa tacaala markaasaa ilaahay mataqaanaa waxa weeye waxaynaga soo yeelay oo maarata tirada aad arkaysaa inoo yeelay oo waxa weeye mataqaanaa ilaahayn ceebteenna u asturay oo cilmiga aad arkaysaan ilaahay inoo yeelay oo shaqada aad arkaysaan ilaahay inoo fudaydiiyey waxaa loo baahan yahay hadda wixii ka dambeeya iyo had sidaynu hore u ahaynba inaynu hore u soconno oo aynaan dib u soo noqonin si kastaba ha ahaatee jaamacadda alqimah oo ah jaamacad waxbarashadeedu ay tayo sarayso ayaa markii ugu horraysay laga furay degmada jilib waxaana hadda jaamacadda ay farac cusub ku yeelatay gobolka shabeella hoose iyadoo hadafkuna uu yahay in jaamacadda la gaarsiiyo wilaayaadka islaamiga ah si loo daboolo baahida waxbarasho ee ardayda soomaaliyeed horumar dhanka waxbarashada wax soo saarka ganacsiga ayaa si weyn looga dareemayaa wilaayaadka islaamiga ah ee ku jira gacanta xarakatu shabaabulmujaahidiin dhegaystayaal warkii aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaanna waa naga intaa